bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsali allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaqul llahu tabaaraka watacaala ina lanansuru rusulana wladina aamanuu fi lxayaati dunya waywma yaqumu lashhaad suuratu aafir ayaan kusoo dhexsidnay aayadda kontan iyo koobaad ayuu darsigani ka bilaabanaya allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi inaa anagu lanansuru waan u hiilinaynaa rasulanaa rusushanada iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey fi lxayaati noloshii dhexdeedaan u hilinayna nolosha dhexdeeda addunyaa ee liidata nolosha liidata dhexdeedaan ugu hilinayna wa yowma maalinna waan u hilinaynaa yaquumu ay istaagayaan oo kacayaan al ashhaadu markhaatiyaasha yowma maalin baan u hiilinaynaa laa yanfacu aynsan anfacaynin aldaalimiina daalimiinta macdiratuhum cudurdaarkooda uusan anfacayn cudurdaarashadooda aysan anfacayn walahum waxaa u sugnaaday allacnatu fogeyn ilaahay naxariistiisa laga fogey walahum waxaa u sugnaaday suu-u daari daarta aakharo xumaanteeday leeyihin oo naarta laga wada macna alla subxaana watacaala ballan buu qaadayaa inuu u hiilinayo kuwuu dirsaday oo kutubta iyo risaalaadka u dhiibay fariintiisa inay gaadhsiiyaan khalqiga kuwa uu u dhiibay ee dirsaday inuu u hiilinayo alla ballan qaaday subxana wa tacaala ayaga keligood ma ah kuwa iyaga rumeeyey ee raacayna rabbi subxaana wa tacaala waan u hiilinaa buu leey hiilintaasi adduunyadana waa loo hiilinaya maalinta kuwa markhaatiyada ee markhaati kacaya ay istaagi doonaan oo maalinta qiyaamada ana iyadana waan u hiilinaynaa buu rabbi subxana wa tacaala markhaatiyadu waa kuwan horey usoo marnay waa malaa'igta iyo rususha iyo mu'miniinta kulligood way markhaati furi doonaan marka maalinta qiyaamada ee markhaatiyadu istaagi doonaan maalintaana waan u hiilinaynaa bu rabbi subxana watacaala waa lasii cadeey waxaa la yidhi waxaa loo hiilinayaa maalinka aynan anfacaynin kuwii daalimiinta ah waa gaaladii shirkiga kuwii galay iyo kufriga cudurdaarashadooda ayna anfacaynin oo ama inay cudurdaartaanba looma ogola walaa yudanu lahum fayactabiruun ama cudurdaarba loo ogolaan maayo ama hadday cudurdaartaan cudurdaarkoodu wax kasoo qaad ma leh maxaa yeele cudurdaar la aqbalayo maaha waxay leeyihiin ilaahay naxariistiisao laga fogeeyo waxaa kalay leeyihiin daarta aqaro xumaanteeday leeyihiinoo cadaab ilaahaya subxana wa tacaala alimaam ibnu jariir tabari imaamu lmufasiriin halkaas su-aal buu iska weydiinaya wuxuu leeyahay waxaa jirta ilaahay rusushuu soo dirsaday subxaana wa tacaala qaar ka mida waa la dilay oo qowmkii loo diray baaba dilay qaar ka midna way hijiroodeen sida nebi ibraahim iyo rasuulkeenna iyo oo dhulkiibaa laga eriyey qaarna waaba la dilayba qaarna kor baa loo sii qaaday sida nebi ciise oo kaleeto kuwa la dilayna sida zakariya iyo yaxye iyo ayadduna waxay leedahay rabbi ballan qaadayaa waan u hiilinaynaa oo waan u hiilinaa rusushanada marka seebay isku qabanaysaabuu su-aashaasuu keenayaa ibnu jariir itabari kadibna wuu ka jawaabay laba jawaaboodba waa laga bixin karaa in la yidhaahdo inaa lanansuru rusulanaa rusulanaadu waa caam uriida bihi lkhusuus oo rususha qaar ka mida laga wadaa ee dhammaantood maaha sidaasi luqada carabigana sax bay ku tahay cilmiga usuulkana waa mid ay culimada usuuliyiintu ku taqriiriyaan waxaa ka fiican in la yidhaahdo ina innaa lanansuru rusulanaa nasriga waxaa laga wadaa alintisaaru lahum in loo argooyo oo dadkii sidaa ku sameeyey rasusha ilaahay ka hor yimid laga argoosto ama rasuulkii oo la jooga ama isagoo ka maqanayo eryeen ama isagoo dhintay oo la dilay dhimashadiisa kadib kolley iyo kolleyba dhibkay rasuulka u geysteen abaalgudkiisa waa in la mariyo intisaarka insaan laga wadana way suroobi kartaa macnaha haddii la yidhahdo aayadda cumuumkeeda ay markaa baatil ku ahaanaysaa macnaha oo ummad kasta oo rasuulkeedii ama dishay ama eriday ama la dagaalantay abaalkeedii baa loogu dhaqsaday taasaa marka laga wadaa inaa lanansuru rusulana rusushoo dhan baa markaas loo wada gudagelaya macna inaa anagu lanansuru waan u hiilinaa rusulana rusushannada waan u hiilinaa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey fi lxayaati muminiinta raacsan ee rususha iyagana waa loo heliya fi lxayaati wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin fi lxayaati nolosha dhexdeeda addunyaa ee liidata noloshan addunya dhexdeedaan ugu helinaa wa yowma maalinna waan u helinaynaa yaquubu u istaagayaan yaquubu u istaagaya alashhaadu markhaatiyadu ay istaagayaan oo maalinta qiyaamada macna maalintaana hiiladeedu waxa weeye hadda rusushii oo arkaya iyo muminiintii oo arkaya dadkii adduunka ku dhibi jiray ee la dagaalamay in yani abaalkooda la mariyo ayadana waxa weeyaan waa hiilow yowma maalin baan u hiilinaynaa laa yanfacu aysan anfacaynin aldaalimiina kuwa daalimiinta ah macdiratuhum cudurdaarashadoodu aynay anfacaynin ama loo ogolaanba maayo ama hadday cudurdaartaan mid wax loogu qabanaya maaha walahum waxaa u sugnaaday allacnatu fogeyn ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey walahum waxaa kaloo u sugnaaday suu-u daari daarta aakaro xumaanteeday leeyihin waa cadaab ilahaya subxana wa tacala walaqad aataynaa muusa alhuda wa awratnaa bani israaiila alkitaab walaqad aataynaa xaqiiqa waxaan siinay muusa muuse waxaan siinay alhudaa hanuunkii baan siinay wa awratnaa waxaan dhaxal siinay banii israaiila reer bani israaiil waxaan dhaxal siinay alkitaaba kitaabkii towreed ahaa hudan hanuunin isagoo ama hudan hanuunin darteed mafcuul liajlihi ka dhig hanuunin darteed iyo wadikraa iyo waanin daraaddeed liulil albaabi kuwa caqliyada tayo u saaxiibka ah la hanuuninayo oo la waaninayo liulil albaabidu hudan wadikraa labadaba way ku tacalluqaysa fasbir sabir marka nebi maxamedow ina wacda allah alla yaboohiisa uu kuu yaboohay nasri iyo hiile iyo lidta uu kuu yabahay xaqun mid xaqa wey wastakfir dhaafid weydiiso lidembika dembigaagana dhaafid u weydiiso alla subxana wa tacaala wasabbix nazax rabbiga oo ceeb iyo waxaan u qalmin oo dhan ka huf bixamdi rabbika rabbiga mahadintiisa adoo ku dheehan adoo ku darayo mahadinta ilahi subxana wa tacaala bilcafiyi galabtii iyo walibkaari aroortiiba nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii hore qisadiisa waa kan soo marnay waxay ahayd fircawn iyo isaga fircawn waa kii la halaagay iyo dadkii la socday reer bani israaiil maday markay badda tillaabeen kadib ayaa waxyaabihii ilaahay uu siiyey waxaa ka mid ahaa kitaabka towreeda muuse waxaan siinay bu rabbi leeyahay hanuunkii baanu siinay hanuunkaa sida uu leeyahay sheekh maxamed amin shanqita caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waa waxyaabihii towreed gudaheeda ku jiray oo hanuun ah ama caqaaida ha ku saabsanaado ama acmaasha ha ku saabsanaado kitaabku wuxuu wato oo jidka toosan ah caqiide ha ahaada ama camal ha ahaadee kaasaa hanuunka laga wada waxaa kaloon dhaxalsiinay reer bani israaiilna kitaabkii baan dhaxalsiinay waa towreed kitaabkaas waxaa loo dhaxalsiiyoo loo siiyey hanuunin iyo waanin daraaddeed yaa la hanuuninaya la waaninaya kuwa caqliguwa caqliga xogo u saaxiibka kuwa garashadoodu fayowdah oo caqligoodu saliimka yah kuwaas ayaa hanuun lagu hanuuninaya laguna waaninaya maxaa iyaga loogu khaas yeelay iyaga keligood baa wax ku qaadanaya hadduusan ruuxuu caqligaba ka jiran yahay oo usan fayoobeen oo hawo iyo adduunya intay qaadatay ama shubahaad la tageen maskaxdiis iyo caqligiisuba uusan fayoobeen markaas hade waxba ku qaadan maayo towreed kuna waansami maayo hanuunna ka faa'iidaysan maayo sabir baa lay nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh yabooha rabbigaa kuu yaboohayi waa xaq alla yaboohiisa inuu libta ku siinayo waa arrin jirto oo dhab awe waktigeedii unbaa uun gaadhin mooye laakiin ma aha yani waxa weeyaan shay shaki ku jira maaha weydiiso ilaahay dembidhaafkaaga inuu dembigaaga kuu dhaafo rabbigaa nazax mahadiyo u mahad celi galabtii iyo aroortii baa lagu yihi nabiga sal alay wasalam yani waxa weeye marxaladaa hore oo nabigu cidhiiriga ku jiray sal alay wasalam oo isaga iyo mu'miniintu xilligii maka ay joogeen oo aada ay u rafaadsanaayeen marxaladaasoo kale nabiga sal lay slam aad waxaa loogu tirtirsiyaa inuu badiyo cibaadaadka oo uu badiyo dikriga yani istikfaarta iyo tasbiixda iyo xamdiga iyo maxayl waa zaad waa sahayda ruuxa mu'minkaa dhibaatooyinka inuu waajaho oo adkaysi yeesho yani waxa weeye waxyaabaha keenaya sabab u noqon karaya cibaadada ilahi wey subxana watacala maraaxishaasoo kale markay kugu timaado rabbi baa loo carraa subxana watacala walaqad aataynaa xaqiiqa waxaan siinay muusa muuse waxaanu siinay alhudaa hanuunkii baan siinay hanuunkii tawreed ku dhex jiray wa awratnaa waxaan dhaxal siinay bani israaiila reer bani israaiila alkitaaba kitaabkii tawreed ahaa baan dhaxal siinay hudan hanuunin daraaddeed iyo wa dikraa iyo waanin daraaddeed baan u dhaxal siinay liulil albaabi caqliyada fayow kuwa u saaxiibka ah lagu hanuuninayo oo lagu waaninayo fasbir sabir marka ina wacd allahi alla yaboohiisa uu nasriga kuu yaboohay xaqun xaq weeye shakiyuusan kaagel wastakfir dembidhaaf dhaafid weydiiso alle lidembika dembigaagana dhaafid u weydiiso inuu kuu dhaafo ayb wasabbix nazah rabbigaa nazaho waxaan u qalminoo dhan ka foge bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa adoo ku daray mutalafisan bixamdi rabbika mahadinta rabbiga adigoo ku dheehan oo subxaana allahi wabixamdihi saas macana astaqfir allah subxaana allahi wabixamdihi bilcashiyi galabtii iyo walibkaari aroorti ina aladiina kuwa yujaadiluuna doodaya fii aayaati illahi ilahay aayadihiisa dhexdooda ku doodaya bigayri sulaanin xuja la-aan wa xuja iyagoon haysanin suldaankaasoo ataahum u yimid xujo u timid la-aanteed kuwa ilaahay aayadihiisa dhexdooda ku murmayo ku doodaya in fii suduurihim laabahooda dhexdooda maynan ahaanin ilaa kibrun kibir mooye wax kale ma ahaan laabtooda dhexdooda kibir unbaa ku jira kibirkaasoo maa hum aynan ahayn iyagu bibaaliqiihi kibirkaa kuwa gaadhay kibir ayna gaadhaynin ayaa qalbigooda ku jira bu rabbi subxana watacaala fastacid magangal billaahi alla magangal nabi maxamedow kaydkoodiiyo dhagartooda ilaahay ka magangal maxaa yeelay inahu alle huwa isaga ayaa assamiicu midka maqli og ah midka maqalka badana albasiiru ee arka addoommadiisa iyo khalqigiisa la khalqu samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo walardi iyo dhulka abuuristiisa ayaa akbaru ka weyn min khalqi nnaasi dadka abuuristooda walakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga wamaa yastawi masina alacmaa midka egahala iyo walbasiiru ka wax arkayaan waaladiina iyo kuwii aamanuu rumayn oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha walwanaagsan iyo walalmusii'u iyo midka xumaanta falayana masina qaliilan wax yar maa aada u yar ayaa tatadakaruuna waansamaysaan ood waana qaabanaysaan kuwa ilaahay aayaadkiisa iyo sharcigiisa ku doodaya iska murmaya ayagoo wax xujo ah iyo suldaan u yimid uusan jirin macnaha waxaa la ishaarayaa ruuxu marba hadduu ilaahay diintiisa ka hadlayo waa inuu xujo cuskado xujo iyo burhaan iyo daliil waa inuu cuskiyo laakiin kuwa iska murmaya iyagoo wax xujo u timid haysanin kuwaasi qalbigooda wax kale kuma jira laabta waxa uu ugu jira kibir iyo isla weyne kibirkaas oo ayna gaari karin burbiri subxana watacaala maxaa laga wadaa yani waxay iskala weyn yihiin xaqaa inay qaataan murankan iyo qadshacdan iyo yani waxaa ka keenaya kibir iyo isla weynan qalbigooda ku jira kibirkaasaa wuxuu ku xambaarayaa inay xaqa diidaan yani waa kii nabigu yuri sal lay waslam alkibru batru lxaqi wa hamdu nnaas kibirku waa xaqoo la diido iyo dadka oo la yaso oo la xaqiro kibir intaasaa la dhaha marka kibir qalbigooda ku jiriya isla weynan iyo qab qab qalbiga ugu jira kaasaa keenaya inay xaqa diidaan kibir baa qalbigooda ku jira haddana waxaa la yidhi kibirkaasi miday gaari karaan ma aha maxaa laga wada macnaheedu waxa weeye meesha ay haabanayaan iyo kibirka wuxuu keenayo oo ah inay xaqa ay duudsiyaan oy madaxa kaga istaagaan oo iyagu gacanta sare yeeshaan oo iyagu madax noqdaan oo xaqa ay tirtiraan kibirka qalbigooda ku jiraayo siduu keenayo waa middaa middaasina miday gaari karaan maaha ma u suuroobayso xaqa ayaa rayn doona ayagana waa laga rayn doonaa qalbigooda kibirka ku jira xaqa u diidani wuxuu keenayaa oo qasadkoodu ay tahay inay iyagu ka faramaraan rususha oy xaqa cagta saaraan oo xaqii ay diidaanan ka hortagaan laakiin taasi ma u suuroobayso maa hum bibaaligiihi kibirkaas waxa uu keenayo oo inay iyagu faro maraan miday gaari karaan maaha yacni muqtabal kibrigaas kibrigaasi sida uu keenayahay ku ay gaari karaan ma aha oo ah tacaamulka iyo madaxnimada iyo inay yani ka fara maraan rususha iyo inay xaqii ay meeshaasi ku baabi'iyaan iyo kibirka saasii ma ay gaari karaan maxaa yeelay si kastay u dadaalaan xaqaa ka rayn doona waana laga adkaan doona wy maana saas ma hadday sidaas tahay hadday kibraan iyo haddii kaletoona kolley kolley waa nabo laga adkaanaya laakiin makrigooda iyo dhagartooda iyo shirqoolkan ay wadaan ilahay ka magan gala subxana watacala fastacid billah adigu ilahay ku carab rususha ilahi subxana watacala cid kale ma yaqaanaan markii la dhibo oo loo hanjamo oo shirqool iyo balaayo loo maleego meel kale u cararaan mal fastacid billah ilahay muu ku cararaan subxana watacala marka allah ku car ilahay baa ku ilaalinaya wakiil ku ah alla subxaana watacaala waa midka maqalka badan oo khalqigiisa arkow aayadan kale waxyaalaha ay murmayaan ay ka doodi jireen waxaa ka mid ah nalama soo saari karay leeyi haddaan dhimanno nolol dambe ma jirto oo maxaad u diidaysaan maxaa yeele yaa awoodi karay leeyi markaan baaba'noon carrada ku darmana kadib yaa awoodi kara in dib noo noo soo celiyo markaasaa waxaa lagu yidhi la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas samaawaadka iyo dhulalka abuuristooda ayaa ka weyn abuurista dadka allaha abuuray samaawaadka iyo dhulalkani idinkan yaryarka ah ee aan tabarta lahayn ee masaakiinta ah inuu dib idiin abuuraayo soo ugama kudba macnaha saas laakiin dadka intooda badan saa wax uma ogow macnaa waxay la mid tahay awalaysa aladii khalaqa asamaawaati waalarda biqaadirin cala an yakhluqa milahum allaha samaawaadkiyo dhulalka abuuray miyuusan ahayn mid awooda kuwan kuwa lamida inuu abuuro iyaga laftooda inuu soo celiyo markay dhintaan kadib sama awood hadee samaawaadkiyo dhulalka inta la eguba abuuray iyagu maxay leeyihiin abuuristood macna saas weya ka indhahala iyo midka wax arkaya ma sinna ka indhahala waa gaalka midka wax arkaya xujada ilaaha iyo xaqa arkayana waa mu'minka dadka iimaanka leh iimaankoodana camal saalixa ku darsaday oo dhaqan ka dhigtay ilaahay diintiisa iyo kuwa xumaanta samaynaya dhaqankooda xun yahayna labadaasina ma sinna in yarbaad waala qaadaysanba adduunkana kuma sinna oo qolana waa caayan yihiin qolana waa ammaanan yihiin aakharana ku sinaan maayaanoo qolana waa ahlunaar qolana waa ahlujanna ma sinna ruux iimaan qalbigiisana ilaahay u hoggaansan daahirkiisana ilaahay u hoggaansanoo acmaashaa saalixaa samaynayo ilaahay u dhowaanayo iyo mid kor iyo hoosba qalbigiisa iyo xubnihiisuba xumaan uun buuxa ay yihiin labadaasi ma sinaan kara isku meelna ma tagaya saas maca wax yar baad waala qanaysaan bal weyl ina aladiina kuwa yujaadiluuna doodaya fii aayaati illahi ilaahay aayadihiisa dhexdooda ku doodaya biqayri sultaanin xuja la-aan ayagoo wax xujaa u haysanin suldaankaasoo ataahum u yimid suldaan u yimid iyagoon haysanin kuwa ilaahay aayaadkiisa ku doodaya iska murmaya in fii suduurihim laabahooda dhexdooda ma ahaanin ilaa kibrun kibir iyo isla weynan may wax kale ma ahanin dabarku nin iska murmaya oo iska kajsaclaynayo inuu xaqa u hogaansamo diiday waxa u diida waa uun kibir qalbigiisa ku jira saas macana kibirkaasoo maa hum aynan ahayn iyagu bibaaliqiihi kuwa gaadhaya bibaaliqii kuwa gaadhaya hi kibir kuwa kibirkaa gaadhaya ma ay aho siday rabaan iyo qasadkooda oo ah inay xaqa ka sarreeyaan oy xaqa duudsiyaan oy tirtiraan arrinkaasi arrin ay gaari karaan ma aha uma suroobaysa way macana fastacid magangelyo weydiiso billaahi ilaahay magangal maxaa yeelay innahu alle huwa isagu assamiicu midka maqlaqa badan way albasiir way arka way aragga badanoo khalqigiisa aan wax ka qarsoonay uusan jirin la khalqu samaawaati samaawaadka abuuristooda waalardi iyo dhulka abuuristiisa ayaa akbaru ka weyn min khalqi nnaasi dadka abuuristooda ka weyn midka weyn cidda awooday midka yarna waa awooda saas man walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaa saa uma ay garanayaan wamaa yastawi masina alacmaa midka indhahala oo xaqii ilaahay soo dejiyey ka indhala indhala-aantani waa indhala-aanta qalbiga fainaha laa tacma labsaar walaakin tacma alquluubu allatii fi suduur yani midka qalbigiisu indhalaya iyo walbasiiru midka wax arkaya qalbigiisu xaqa u arkayaay labadaas kuma sin ama waxaad tidhaahdaa acmaagu waa ruuxa indhahala ee indhihii xaasada hadala basiirkuna waa midka indhihii ku yaala labadaasi ma ay sinna sidayna labadaasi u sinayn bayna gaalka iyo muslimkuna u sinayn waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan iyo walalmusii'u iyo kan xumaanta falayana isaw iyaguna ma sinna qaliilan wax yar maa aad u yar baa tatadakaruuna waansamaysaa intaa laydinla hadlayo laymin cadleceneeyo wax yar baad wax ku qaadanaysaa way macna ina saacata qiyaamadu saacadu la aatiyatun mid imaanaysa way laa rayba wax shakiyana fiiha dhexdeeda ma ahaanin walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yu'minuuna ma ay rumaynayaan wa qaala wuxuu yidhi rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii icaabuda astajib ama ibarya astajib waa idin ajiibi lakum idinkaan idin ajiibi ina aladiina kuwa yastakbiruuna istikbriya can cibaadatii caabudidayda sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama jahannama ayay geli doonaan daakhiriina xaalo ayyihiin kuwa dulaysan saacadda laydiin sheegayo way imaanaysaa laydin leeya way imaan inay imaanaysana shaki male wax laga shakiyana maba aha haddaad caqligaaga intaad ku fiiriso aada arrinta si fiican uga baaraan degto shakiga kaa geli maayo inay qiyaama imaanayso oo maalin addoommadan la kala saaraya inay jira jiraysaay waa arrin macnaha waxa way caqliga saliimka uu keenayo caqliga saliimka sharci iyo naqli iyo intaan loo teginba caqliga saliimkaa keenaya in khalqigana sidaa siduu u yahay uu ku baabi'i wax jira maa laabudda khalqigan yani waxa weye midka baalimka iyo midka gardaran iyo midka xumaanta samaynaya midka samaanta samaynaya mid walba maalin abaalgudkiisa la sii weyna jirto waa ilaa wixii dhammaaba ciyaar ciyaarku noqonay laci buu kusoo baxaya haddayna maalinkaasi jirin macna saas weyaan marka shaki male maalinkaasi inuu imaanayo laakiin dadka intooda badan ma rumaynaya wax yar baa qiyaamo rumaynaya inay jirto inta rumaysayna kulligood ummadii wada diyaargaroobayaane qaar ka mida unbaa u diyaargaroobay ilan in badan waxaa jirta rumaysan laakiin noloshooda ayna ka muuqanin wax la yidhaahdo aakhara inay rumaysan yahay qalbigiisa waa laga yaabaa inay iska rumaysan yahay laakiin diyaargaroob kama muuqdo isticdaad kama muuqdo shaqo iyo macnaha beerasha kama muuqato saas macna rabbigii wuxuu yidhi ibarya udcuunii ibarya ituuga astajib lakum waan idin ajiibiye waa ballanqaad allah subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay ibari aniguna waan kaa ajiibi haddaad ibarido waa kaa yeelay waxaad i weydiisato waan ku siinay waa ballanqaad ilahi subxana wa tacaala rabbi subxaana wa tacaala baryadiisa in la baryaayo yuu jecelyahay baynamaa khalqigu baryada ay nacabyihiin kaad isugu jeceshiin haddaad baryada ku badiso waa ku nacaya baryo badan iyo bugto badan ba waa laysku nacaya soomaaligu dhaca waa ku nacaya laakiin allah subxaana wa tacaala baryadiisa waa kugu jeclaanaya markaad sii badisabana jacayl baad ilaahay agtiisa ka sii yaadsanaysaa subxana wa tacala marka waa idin aqbalaya barbilay subxana wa tacala su-aal bay halkaa culimada qaarkood iska weydiinayaano waxaa dhacaysa bay leeyihiin marmarka qaarkood inuu addoonkii baryo oo ilaahay tuugo haddana isla markaas uusan wuxuu ilaahay weydiistay uusan helin meeshan aayadda waxaa kaga muuqata ballanqaad waan idin ajiibi see laysu qabadsiinaya marka markii ilaahay uu ducada aqbalayo oo baryadiinla aqbalayo ducadu waa in shuruudii lagu aqbali lahaa ay wadato wixii aqbalkeeda diidi lahaa iyo mawaanicdiina waa inuu meesha ka baxa shuruudeedii haddaad ula timaado wixii diidi lahaana aad iska ilaaliso oo hor istaagi lahaa aqbalkeeda baryadaasi in la aqbalayo shaki male astajib lakum saasay ku tahay laakiin aqbalkaas baa waxaa dhici karta in markaad weydiisatayba laguu keeno lagu siiyo waxaad rabto waxaa dhici karta inay kuu dambayso kuu soo socoto ha sugi waayo waxaa dhici karta in laguu kaydiyey oo maanta maalin aad uga baahi badan tahay ay kuugu kaydsantahay waxaa dhici karta balaayo kugu soo socotay in lagaaga dafciyey oo adigu waxbaad rabtay ee dhib weynoo ku qasan lahaaba baryadaadii in lagaaga dafciyey marka kolleyo kollayba baryadii aad shuruudeedii kula timid mawaanicdeediina aad ka dheeraatay kolleyo kollayba ilahi agtiisa waa laga aqbalay subxana watacala saas maana astajib lakum kuwa iskibrinaya oo baryadayda iyo cibaadadayda iska kibrinaya jahanamay geli doonaan burbari subxaana watacaala ayagoo dullaysan meesha waxaad garanaysaa addoonka ilaahay cibaadadiisa iska kibriyaay oo isla weyni ay gashaay oo ilaahay baryadiisa iska weyneeyahay inuu kaafir yahay wabitaali inuu naarta jahanamo geli doono saas way maana yacni addoon waxaad ku tahay inaad isliido ood ilaahay subxaana wa tacaala aada isu liido ood rabbigaa subxana wa tacala u tawaabucdo ood u khushuucdo oo aada isu dhiibto laakiin kibir iyo isla weynan ma lihid kibir ilahay baa iskale subxana wa tacala ma lihid adigu macnaha aayadda waxaa loo deli jiraa ducadu iyo baryadu inay cibaadada ka mid maxaa yeelay aayadda waxaa lagu bilaabay udcuunii ibarya haddana gabaal waxaa laga yidhi yastakbiruuna can cibaadatii marka ducadu waa cibaada bal sida nabigeena ka sugan sal ly wasalam xadiidka imaam axmed iyo ahlu sunanku ay soo saareen adducaau huwa alcibaada buu nabigu sal lay wasalam baryada iyada unbaaba cibaada aba cibaadada lafdhabarteeda iyo dhuuxeedu waa cibaadadu waa baryadayda sidaas daraaddeed baryada haddaad cid kale u leexisaay wixii ilaahay gooni u lahaa baad cid kale siisay saas maana cibaadadu marka waxa weye baryadu waa cibaada waa nooc cibaadada ka mid cibaadadaa ka guda weynoo cibaadadu baryo iyo u yeedhashona way noqotaa ficilna way noqotaa tarkina way noqotaa laakiin baryadu waa nooc ka mida anwaacda cibaadada waana nooc aad iyo aad u qiimo badanoo u xeeldheer wey maana ina saacata saacadda iyo qiyaamaduna aayatun midii imaanaysa wey laa rayba wax shakiyana fiiha dhexdeeda ma ahan inay imaanayso walaakina akfara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yu'minuuna ma ay rumaynayaan wa qaala rabbukum rabbigii wuxuu yidhi udcuunii ibarya astajibu waan idin ajiibiye waan ajiibiye lakum idinka waan idin ajiibiye hadaabaad ibaridaan waa idin yeelaya ibarya warbare subxana wa tacala ina aladiina kuwa yastakbiruuna iskibrimay oo isweyneynaya can cibaadatii baryadayda caabudidayda cibaadadayda kuwa iska weyneynayaay sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama jahannamo ayay geli doonaan daakhiriina xaalo ay yihiin kuwa dullaysan nabigeena wuxuu sheegay sal lay wasalam maalinta qiyaamada in la keeni doono kuwa ilaahay cibaadadiisa iska kibriyey gaalada waxaa la keeni doonaa iyagoo sidii dhuracsadoo kale taha sidii iyagoo admeso quraanta yar yar oo kale oo dullaysan markaasaa cadaabka lagu daadinayo naarka jahannam walciyaadu billah allahu aladii jacala lakum alleyla litaskunuu fiihi waalnahaar allahu alle alladii midka weye jacala yeelay lakum idinka alleyla habeenka idin yeelay litaskunuu si aad u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa waalnahaara maalinkiina idinka yeelay mubsiran ku wax kala arka mubsiran mid wax iftiimiyaa laga wada dadka dhexdiisa ku jira wax ku kala arka laakiin waxaa laga dhigay mubaalaqa ku jirto isagii baa laga dhigay in wax kala arkayaba mubsiran ina allaha alla laduu fadlin dheeraadsiin mid u saaxiiba way cala nnaasi dadka korkooda la dheeraadsiiyo walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yashkuruuna ma shukriyaan oo ilaahay subxana wa tacala nicmadiisa kama mahadnaqaan dalikum kiinaas sidaa yeelay oo hawlahaas iyo arrimaha idiin sameeyey allahu alla wey rabbukum rabbigii wey khaaliqu kulli shayin wax walba midka abuuray wey laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye fa anna sideebaa tu'fakuuna laydinka dilay see xaqiiqada laydinka rogayaa laydinka dilaya waa la yaab kadalika sidaas oo kale kuwaa sida loo gediyey oo kale ayaa yu'faku loo gediyaa aladiina kuwii baa la gediyey kaanuu ahaa biaayaati illaahi aayadaha ilaahay yajxaduuna kuwa diida kuwii kuwan ka horreeyay ilaahay aayadihiisa diidi jiray sidaasoo kale iyagana loo gediyo xaqa looga gediyey saasuu rabbilahi subxana watacaala alla subxaana wa tacaala habeenka ayuu idin yahay jadwalka ay adduunyadu ku kala socoto wey habeenka isagaa idin abuuray si aad u xasishaan oo macnaha waxa weye aada uga xasishaan shaqadii iyo dhibkii uga xasishaan u nasataan nasiibaa la gelaya habeenkii waa adiga arkay bini aadamka dhammaantii habeen hadduu soo galo hurdaa laysu diyaariya saas yaa u deji maayagaa deji maya sidaa iyagoo u qorshaysan oo hawshu saas tahay unbuu nin walba adduunyada maalinkiisa kusoo biiray maalintiina ilaahay wuxuu ka dhigay mid wax kala arkayso dadkii wax kala tusaysa u iftiiminaysa maxaa looga dhigay in ay risiqa ilaahay dalbaan ood shaqaysataan daraaddeed fadulku waa saa maalintiina waa la shaqaystaa habeenkiina waa la nastaa habeenkii waxaad ka nasanaysaa ood ka xasilaysaa tacabkii iyo daalkii iyo rafaadkii maalinta kusoo gaaray waagu wuxuu kuu baryayaa jirkaagii oo awooddiisii iyo nashaadkiisii iyo kartidiisii soo ceshaday markaasaad shaqo cusub bilaabaysa galabtiibaad soo hoyanaysaa adoo daallanoo nasiino u baahan habeenkiibaa kuu soo galay oo mugdi wey seexa lagu leey markaa waa seexan waa nasatay subaxdii baa lagu iftiimiyey shaqo tag waa taa macnaa waxa weye suuqyadii iyo yani waxa weye maamulkii iyo hawladii waa la foofay nin beerkiisa ku foof iyo nin xerihiisa ku foofay iyo nin dukaankiisa ku foofay waa la kala foofay allah subxaana wa tacaala baa marka qaabka wax idinku deji habeenkiina mugdi idinka dhiga mugdigu wuxuu munaasib u yahay nasiinada mugdigu wuxuu munaasib u yahay nasiinada iyo hurdada iftiinkuna wuxuu munaasib u yahay shaqada iyo dhaqdhaqaadka saas daraaddeed waa alla u kala qorsheeyay subxaana wa tacaala allaha subxaana wa tacaala dheeraadkaay dadka siiyey isaga ayaa siiyey dheeraad fara badanna rabbi subxaana wa tacaala waa ka bini aadamka ugu deeqay laakiin dadka intooda badan ma shukrinaya waa layaa oo inagu haddaynu saa u fiirino nicmooyinkaba inauguma tirsanaba habeenka iyo maalintu haddii la yidhahdo warba nicmooyinkaad haysato tiri nin walba wuxuu dhib un caafimaadka iyo caruurta iyo yani xoolaha iyo ilahan un baynu ku agwareegin kor haddaynu u yardhacno nabadgelyada iyo intaasaan yaro gaadhayna laakiin habeenkan iyo maalintan iyo maamulkan iyo nicmooyinkeeda inaynu u aragno inay nicmo tahay inay ka shurana iskama dhaafay xataa inauguma jiro diiwaanka nicmooyinka kumama jiraan saas maana walaakina aktar annaasi laa yashuruuna ma shukrinayaano nicmadan oo muuqataba macna saas weya ayib kaasaa yeelay oo arrimahaasaa u habeeyey oo habeenkana mugdi idinka dhigay si aad u nasataan maalintana iftiin idinka dhigay si aad u shaqaysataan kaasi waa kee waa allah waa rabbiga idin abuuray wey shay walba midka abuuray wey mid xaq lagu caabudana ma jiro isaga mooyaane wuxuu idinku leeyahay keligii inaad caabudaan oo waxyaabahan aad ku garab wadaan aad ka daysaan xaggee marka laydin wadaawe fa annaa tu'fakuuna sideebaa laydiin gedinayaayo wanaagga waxaa laydin sheegay see laydinka gedinay allaha nicmooyinkaa idin siiyey inta laydinka gediyo asnaam iyo dhagaxyaan iyo khalqi inaad aadaan waa gediwo dabagadow sidaa kuwa yani waxa weye aayadaha ilaahay kuwii diidi jiray sidaasoo kale iyagana loo gadin jiray ummadihii hore yufakudaasi waa mubaaric bimacna almaadi aw mubaaric bimacna almaadi waxa weye kadalika ufika aladiina kanuu biayatina yajxaduunahu sidaasoo kalea kuwii aayadaha ilaahay diidi jiray saasoo kalea iyagana loo gediyey oo xaqa iyo looga gediyey shukriga iyo ilahay naxmooyinkiisa inay aqoonsadaan allahu alla alladii midka waya jacala yeelay lakum idinka alleyla habeenkii idin yeelay litaskunuu si aad u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa wanahaara maalinkiina idin yeelay mubsiran xaalo u yahay kuwa wax kala arkaya oo kala iftiiminaya ina allaha alla laduu fadlin mubsiranka dunabaadkadhigamawan xaalinka ina allaha alla laduu fadlin dheeraadsiin midkii u saaxiiba way calannaasi dadka korkooda la dheeraadsiiy imise dheeraad ah oo khalaa'iqdaa aan la dheernahay buu ilahayna siiyey subxana wa tacaala walaakina aktar annaasi laakiin dadka intooda badani laa yashkuruuna ma shukriyaan dalikum fi nnaas sidaa yeelay allahu alla wey rabbukum rabbigii wey khaaliqu kulli shayin wax walba midka abuuray wey laa ilaha mid xaqigu cabda ma jira ilaa huwa isaga mooye afar khabar oo istaba yaalla wey fa annaa sideebaa tu'fakuuna la idiin gedinayaayo xaqiiqadaa laydinka gedinaya kadalika sidaasoo kale ayaa yu'faku loo gediyey aladiina kuwii kaanuu ahaa biaayaatillahi aayadaha ilahay yajxaduuna kuwa diida sida kuwa loo gediyey baa kuwii horena loo gediyeyo xaqa iyo xaqiiqada looga gediyey oo meel xun iyo baadil loogu gediye macna allahu alla alladii midka wey jacala yeela lakum idinka alarda dhulka idinka dhigay qaraaran sugnaansho meel lagu sugnaadu idinka dhig wasamaaa samadiina binaaan dhismaha idinka yeelay oo wasawarakum idin suureeyey oo fa axsana wanaajiyey suwarakum suurooyinkiina iyo sawiradiina wanaajiyey oo warasaqakum idin irsaaqay min alayibaati waxyaalaha wan wanaagsan idinka irsaaqay ama qaarkood idinku irsaaqay dalikum kiina sidaa yeelay allahu alla rabbukum rabbigin fatabaaraka waxaa khayrkiisu batay allahu alle allihii rablcaalamiina ownka oo dhan rabbigii ah rabbi subxaana wa tacaala wuu iskeen baraya si aydaan u khaldamin oo kuwaha waxba ahayn aydaan wax u moodin oo sida bini aadamka qaar ka mida ku dhacay aydaan uga inxiraafin xaqiiqada ugu weyn waxyaabaha jira ayuu ilaahayna bar iskeen baraya subxana wa tacaala wuxuu leeyahay rabbigiin waa midka dhulka idinka dhigay meel lagu sugnaado meel lagu sugnaado oo la dego oo lagu xasilo oo kula dheeliyeynin oo kula dhaqdhaqaaqaynin oo kula dhacaynin oo yani waxa weye meel lagu sugnaado ilahay ka dhigay subxana watacaala samadana wuxuu idinka dhigay dhismuu idinka dhigay samadana wuxuu ka dhigay dhismo sanqaaq sanqaaq dhisan buu samadana idinka dhigay rabbi subxana watacaala intaa markuu idin isugu isugu finaadiyey ayuu ilaahay idin suureeyey suuradiinnana wuu wanaajiyey suurooyinkiina haddaad bini aadam tihiin suuro midii ugu qiimo badnayd buu ilahay idinku sawiray subxana wa tacaala khalqigaa kale haddaad u fiirsatiyo bini aadamka isu fiiriso khalqiga aynu arkayno bini aadamka guud ahaantiisaba suurada ilaahay siiye waa suuro adag qurux badan suura adag qur isagaa sii kala qurux badan oo suurada la siiye isaga laftiisa isku mid maaha laakiin haddana duubduub ahaan isaga qaabku u abuuray xubnihiisu isugu rakiban yihiin sida loo hagaajiyey rabbi subxaana wa tacaala suuro qurux badan buu siiyey fa axsana suwarakum suurooyinkiina ilaah hagaajiyey subxana wa tacala suuro farxun idinkama dhigin khalqiga kii qaar macnaha waxa weeyaan waxaa jira suuradoodu foolxumo lagu tilmaami karo idinkaa ka quruxda suurada quruxda badanna ilahi waa idin siiyey subxana wa tacaala waxaa kaloo uu rabbi idin siiyey warasaqakum min altayibaat waxyaalaha wan wanaagsanna alla waa idinku irisaa arsaaqda wanaagsanna rabbi waa idin siiyey yani wax la cuno wax la cabo yani waxa weyaan wax lagu faakihaysto yani tayibaat oo dhib dheefta aad ka helaysaan iyo faa'iidadaad ka helaysaan ay ka badan tahay oo dhib uusan idinka soo gaadhay tayibaadku waa waxyaalahaas jidhkeenna manaafacaadka ugu jiro aynu manaafacaadsanayno ama dhibaata aynan ku jirin ama hadduu dhib ku jira dhibkiisa seeri kaasaa tayibaadka laga wadaa ilaah baa subxana watacala dhulka kursiya noo daayay intaasoo dhan cidda idiin samaysay waa allah waa rabbigiin waxaa khayrkiisu batay allaha uunka oo dhan rabbiga waya iskale khalqiga oo dhan midka iskalehee maamula midkaasaa khayrkiisu batay ama saro maray ama nasahnaaday oo xumaan oo dhan ka nasahnaaday tabaarakada intaba waa loo isticmaalaa bimacnaa tacaala wa taqadasa wa kasura khayruhu intaba waa la dhaha macna allahu alla alladii midka way jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka idinka yeelay qaraaran meel lagu sugnaado sugnaansho idinka yeelay wasamaaa samadana binaaan dhismo idinka yeelay oo wasawarakum idin sawiray oo fa axsana wanaajiyey suwarakum suurooyinkiina wanaajiyey oo warasaqakum idin irsaaqay min altayibaati waxyaalaha wan wanaagsan xaggoodana idinka irsaaqay dalikum kiinaasi allahu alla wey rabbukum rabbigi wey fatabaaraka waxaa khayrkiisu batay oo saro maray allahu alle allihii rablcaalamiina uunka oo dhan rabbigooda ahaa ee iska lahaa kaasaa saro maray oo khayrkiisu batay huwa isagu alxayu midka nool nolosha shaamilka midka nool laa ilaaha mid xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isaga mooye fadcuuhu barya isaga tuuba u caabuda mukhlisiina xaala aatiin kuwo u saafiyeelaya lahu isaga addiina hogaansanka maacada iyo yeelitaanka iyo hogaansanka idinkoo u saafiyeelaya alxamdu macad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ah nolosha ilaahay uu ku tilmaamay alxayu waa magaca ilahay magacihiisa ka mid sifatu lxayaa ayaa ka laazimaysa oo rabbi subxana wa tacala sifaatkiisa waxaa ka mida sifatu lxayaa waa nool rabbi waa noolyahay subxana wa tacala nolosha uu nool yahayna waa nolol kaamil ah waa nolol azali ah waa nolol aan naqsi ku imaanin laakiin inta kale isaga ka soo hadhay noloshay nool yihiin waa nolol caariya waa nolol caariyo la siiyo mar alle markii la doono waa laga qaadan karay saas malaa'igta iyo bini aadamka iyo jinka iyo noolaha kaloo dhan khalaa'iqda noloshoodu waa nolol caaridoo dib ka timid waana nolol hiba ah oo la siiyey waana nolol waktigii la doonaba laga qaadan karay laakiin rabbi noloshiisu waa nolol azali ah meelay kasoo bilaabata marka waana nolol kaamil ah oon dhimanaansho lahayn waana nolol jiri doonto oon weligee dhammaanayn saas ma aqbasho inay dhammaato mana mana meelay kasoo bilaabato nolosha kaamilkaa rabbi keligii baa ku tilmaamay subxana watacaala huwa alxayu maadaama uu nolosha noocaasa keligii ku tilmaaman yahay soo cibaadada keligii male marka saas laa ilaaha ilaa huwa marka laga dambaysay isaga noocaa ku tilmaama baa cibaado iskale laakiin nolol naaqisa cid ku tilmaamana cibaado male khalaa'iqda kale ee noloshoodu dhiman tahay cibaado male isaga keligii caabuda marka fadcuuhu kaas noloshiisu kaamilka tahay caabuda idinkoo weliba weliba hogaansanka iyo daacada u saafi yeelaya oon cid kale wax ugu daray laa sanam iyo dhagax walaa weli iyo walaad dhintay walaa malab walaa rasuul cidna waxa ugu darina keligii caabuda u saafi yeela alxamdu lilahi rabbi alcaalamiina waxaa suurtagala inuu yahay hadal musta'naf ah oo rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay rabbi isagu ismahadinayo waxaa kaloo dhici karta in layna farayo yani kabar bimacna almri uu yahayo alla mahadiya saas maana alxamdu lilahi rabi alcaalamiin isagaa rabbi ismahadinaya oo is-ammaanaya innagana wuxuu ina barayaa inaynu ammaano oo rabbi mahadino subxana wa tacala waxyaalaha aynu ku mahadinaynana waxa ugu horeeya inuu xaqa inoo cadeeyo sidaa wax laynoogu soo sharxayo laynoo kala dhigdhigay saas maana huwa isagu alxayu midka nool oo noloshiisu dhammaystiran tahay wee laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye fadcuuhu barya oo caabuda isaga mukhlisiina idinkoo saafi yeelaya lahu isaga addiina hogaansanka u saafi yeelaya hogaansanka iyo daacada idinkoo u saafi yeelaya u barxtiraya oona cid kale wax ugu dirayni ugu daraynin alxamdu xadii kartaa qaa'iliina xaala aad leedihiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ama alxamdu mahad rabbi isagaa ismahadinaye alxamdu mahad lilaahi ilaah way u sugnaatay allihi rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ahaa allaha u mahad celiya oo ammaana isaga ammaana ma iska leh qul inii nuhiitu an acbud aladiina tadcuuna min duuni illah qul waxaa dhada nabi maxamed inii aniga nuhiitu waxaa laiga reebay oo la ii diiday an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan ood caabudaysaan min duuni illahi alla ka soko lamaa goortii baa la ii diiday oo la iga reebay jaa-anii ay ii yimaadeen albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay ii yimaadeen min rabbi xagga rabbiga markay iga yimaadeen wa umirtu waxaana lay amray an uslima inaan dhiibo wejigayga oon hogaamiyo lirabbi alcaalamiina uunka rabbigood inaan u hogaamiyo inaan isaga u hogaansamoon usi dhiibo midbaasaa lay faray huwa alla alladu midka wey khalaqakum idin abuuray min turaabin cara xaggeeda idinka abuuray uma kadibna min nudfatin dhibic mania iyo xaggeeda idinka abuuray uma kadibna min calaqatin xinjir dhiiga xaggeeda idinka abuuray uma kadibna yukhrijukum wuu idin bixin tiflan wiin soo bixii baa laga wadaa waa almaadi uma kadibna yukhrijukum wuu idin bixin tiflan xaal aad dhallaan tihiin uma kadibna yubqikuma halkaas waxaa ku jira taqdiir uma kadibna yubqiikum wuu idin baaqi yeeli litabluguu si aad u gaadhaan ashuddakum adaygiina si aad u gaadhaan uma kadibna litakuunuu si aad u ahaataan shuyuukhan odayaal si aad u ahaataan wa minkum waxaa idinka mid a man cid baa idinka mida yutawafaa la oosanayo min qablu ka hor horaan ama intuusan dhifli noqonin ama intuusan yani adayga gaadhin ama intuusan odayga noqon intuusan odayga noqonin inta waa gelaysaa qabligu walitabluguu iyo inaad gaadhaan daraaddeed sidaa alla wuxuu u yeelay inaad noolaataan darteed iyo walitabluguu inaad gaadhaan ajalan muddo inaad gaadhaan darteed musaman oo la magacaabayo alla agtii laga magacaabay walacallakum tacqiluuna iyo si aad u fahamtaan ood u kastaan ood caqli u yeelataan oo arrimaha aad wax ugu garataan macnaha huwa alle alladii midka weye yuxyii wax nooleeya wa yumiitu wax dila faidaa goortii qadaa uu xukumo amran arrin markuu xukumo fa inamaa yaquulu wuxuu dhihi woon lahu arrinkaas kun ahaw fayakuunu markaasuu ahaanaya qul inii nuhiitu an acbuda aladiina tadcuuna min duuni illah ayadda waxaa ka muuqata inay oo laga fahmaya inay gaaladu nabiga usoo bandhigeen sal alay wasalam ayaynu heshiino dagaalkan iyo dhibkanna aynu ka war hadalno aynu isugu nimaano adiguna ilaahyadanada iyo asnaamta mar nala caabud annaguna ilaahaaga mar aan kula caabudin wixii aynu saa ku dhammayno wadduu law tudhinu fayudhinuun isu soo dhawaano khilaafka la dhameeya waxaad ku tidhahdaaban nebi maxamed sal lay slam xaq iyo baatil meel isuguma yimaadaane waxaa aniga la ii diiday inaan caabudo kuwa aad baryaysaan alle ka sokow diidadaasina waxay ahayd markay aayaadka cadcad xagga rabbi iiga yimaadeen taa waa la ii diidayoo sanam inaan caabudo ama cid ilaahay ka soo hadhay inaan idinkala qayb galo cibaadadiisa taa waa layga reebay xujooyinka cadcad ee arrintaa furinaya ee caqliga iyo naqliga isugu jira markay isoo gaadheen ayaa middaa la ii diiday ma suuroobaysid ma suuroobaysa kudha middaa iyada han gurigiisa ninka gel waxaa lay amray taa marka la ii diiday waxaa lay amray in aan hoggaansamo oo uunkan oo dhan rabbigii iska lahaa inaan u hoggaansamo oo wejigaygiiyo carrunkayga u dhiiboon u khaalis yeelo wadaajinta kuma jiro laakiin waxaan u go-ay alla keligii baan u go-ay taa amar baa laygu siiyey kuwan aad wadataan inaad idinla caabudana waa la ii diiday sidaa ku dhabaala nabiga sal lay waslam macnaha waxa weeye xaqa iyo baatilku meel dhexe isuguma imaan karaan marka waa in xaqii uun laga tegay saas yani waxaway adyaanta laysku soo dhaweeyo colaada bulshooyinka dhextaala hala tirtiro yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo islaamka yani tawxiidku meel ma wada geli karaan bidci iyo sunnana meel ma wada geli karaan baatil iyo xaqna meel isuguma imaan karaan adiga haddaada tanaasusho oo xaqii ilaahay xaggiisa ka soo degay aad ka tanaasusho macnaheedu waxa way baatil maad ku dhacday famaada bacda alxaqi ila dalaalu waa un baadi saas daraaddeed nimayaho mabdiciina kuma jiro laba reer dhaxaad iyo meel dhaxna isugu imaan mayno tiinnaad leedihiin anna taydaan leehay taydu waxa weeyaan ilaahay keligii baan u go-an isaga keligii baan u hogaansanoo arrinkaygiiyo wejigaygiiyo arrintaydao dhan isaga ayaan u qaaliseenoon u hoggaansanahay allah subxaana wa tacaala allahaas nebigu uu leeyahay isaga keligii baan u hogaansanahayy waa midka idin abuuray oo cara idinka abuuray ciidda midka idinka abuuray asalkeenu baa la tilmaamaya oo aadam ah isaga carada laga abuuray kadibna wuxuu idinka abuuray dhilici mani ah khalqigeentiisi kale aadam baa carada laga abuuray aadam markii la abuuray kadibna wixii ka dambeeyey dhibicdaa manida iyo maraaxisha ka dambaysaa la maray saas macna dhibic mani ah dhibicdii manidahayd waxoogaa kadib waxay isu bedeshay xinjir dhiiga waa afartan beri kadib iyadiina waxay isu bedeshay cadyaro hilib waa soo marnay maraaxishii kaleeto waa laga soo goodayo waxaa la yidhi uma yukhrijukum tiflan meeshii markaad muddo ku jirtaan alla waa midka idin soo saara idinkoo dhallaan ah idinkoo caruur ah buu idin soo saaraa markuu idin soo saarana wuu idin daayaa si aad u gaadhaan yacni adeygkiina ashuddakum adaygaa waxaa laga wadaa ruuxu markuu caqligiisa iyo jismigiisuba adkaado oo waxay yidhaahdaan waa markii soddon uu gaadho ilaa arbaciinka inta u dhaxeeya xilliga bini aadamku ugu adag yahay jirkiisuna adaygii uu gaadho caqligiisuna bislaado oo bisayg uu gaadho si aad taa u gaadhaan taa marxaladda ku xigtaayo waxa weeye uma litakuunuu shuyuukan odaynimo wey duqnimo iyo ciro xaggeedaa markaa loo foorarsadayoo noloshiibaad markaasi waxa weye intaad ka soo degtay baarkeedii aada gaadhay baad hoos usoo foorarsatay markaas wa minkum man yutawafaa min qablu waxaaba idinku jira qaar intaa ka hor la oofsanayo intee ka hor waxaaba la oofsanayaaba intuusan ilmaba noqoninba dhibic meni-a markuu noqday ama xinjir noqday ama markii ka dambaysay uuba soo dhaxayaba ama ma ahe caruur buu noqdayoo intuusan taagtiisa iyo adaygiisa gaadhin ayuu dhimanaya ama ma ahe marxaladaasuu soo gudbayoo intuusan duq noqonin buu dhimanaya intu waa dhici karta in la daayana waa dhici kartaayo walitabluguu ajalan musamaa muddo ilaahay agtiisa ka magacaabay inaad gaadhaan daraaddeed bu alla saa u sameeyey maxaa saa loo yeelo maraaxisha laydiin marinayaa maraaxishaasoo dhan horta markaad maraysaan ilahay baa idin maamulaya subxana wa tacaala cid kaloo shaqo idinkule ma jirto marka labaad waxaa saa loo yeelay waxaa laydinku wadaa inaad gaadhaan muddadii ilaahay agtiisa laydinka magacaabo waa muddadeed ama waxaad tidhahdaa waa geerida oo ruux walba maalinkuu dhiman lahaa wey ama waxaad tidhahdaa waa muddada dadkoo dhan ka dhaxaysa oo qiyaamada ah taa inaad gaadhaan daraaddeed xikmada labaadi waxa weeye walacallakum tacqiluuna iyo si aad wax u fahamtaan inaad caqli iyo garasho yeelataan oo caqligaas muxuu keenayaa haddaad u fiirsato allaha subxaanahu wa tacaala yacni maalinkaad dhibicda manida ahayd iyo maraaxishii ka dambaysoo dhan gacanta kugu hayay ku maamulayay xoogga iyo tagarta tabarta kuu yeelay adaygaaga ku gaadhsiiyey kadibna marxalada odaynimada gacanta kugu hay ilaa intaad ka dhibanaysa kadibna isaga aad ku laaban doonto caqligu wuxuu keenayaa walacallakum tacqiluuna inaad isaga u keli noqotaanood isaga caabudaanood isaga u hogaansantaan waxaad dadka aadaysaan isagaa idin maamulaya ma allahaasaa subxana watacala la diidi kara macna allah subxaana wa tacaala isaga ayaa wax wal wixii yani isagaa wax nooleeya isagaana wax dila wax alla wixii noolaanayo dhan isagaa nooleeya wixii dhimanayo dhanna isagaa dila rabbi subxaana wa tacaala arrinkiisuna uu wax ku noolaynayo amarka uu wax ku noolaynayo ama wax ku dilayana wax adag maaha sideenoo kaleeto uma baahna tartiibaad iyo xarka laysku xidhxidha iyo dadaal iyo wakti dheer iyo qalin iyo buuq qaada iyo wax deji iyo uma baahna ha yani uma baahna muqadimaad inuu ilahi subxana wa tacala soo maro waxa weeyaan faidaa qadaa amran fainamaa yaquulu lahu kun fayakuun ahow unbuu dhibuur ahaanaya dhimo unbaa la dhibu dhiban noolow baa dhiisaayo saa u noolow bas waa noolaanay kun kelimada unbay ku xidhan tahay maba wax adagba maha saas wey macana qul waxaa dadaa nabi maxamedow innii aniga nuhiitu waxaa la ii diiday an acbuda inaan caabudo alladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duuni illahi alla ka soko waxay dooniba ha noqdeen lamaa goortii baa la ii diiday jaaanii uu yimid jaa-anii ay ii yimaadeen albayinaatu xujooyinkii cadcadaa markay ii yimaadeen min rabbii xagga rabbigay markay iiga yimaadeen haddii waxyigu ku soo gaadho markaasaad amran tahay inaad ku kufrido waxyaabaa alla ka sokow la caabudo wa umirtu waxaa lay amray an uslima inaan dhiibo amarkayga ama wejigayga inaan dhiibo lirabbi alcaalamiina uunka rabbigood inaan u dhiibo ama inaan u khaalis yeelo u saafi yeelo oon cid kale wax u wada ama inaan u hogaansamo intaa waa lagu fasira huwa alle alladii midka wada khalaqakum idin abuuray min turaabin cara xaggeeda idinka abuuray ciid waa midii aadam laga abuuray uma kadibna min nutfatin dhibic mania xaggeeda idinka abuuray uma kadibna min calaqatin xinjir dhiiga xaggeeda midka idinka abuuray uma kadibna yuxrijukum wuu idin bixin oo wuxuu idinka soo bixinaya uurka hooyadiin buu idinka soo saaraya tiflan xaal aad dallaan tihiin idinkoo caruur ah uma kadibna yubqiikum wuu idin baaqi yeeli oo wuu idin dayn litabluguu si aad u gaadhaan ashuddakum adaygiina si aad u gaadhaan caqliga iyo jidhka labaduba adaygooda si aad u gaadhaan uma kadibna litakuunuu inaad ahaataan daraaddeed buu idiin daynayaa shuyuuqan odayaal inaad ahaataan duqayti cirowday inaad noqotaan baa laydiin dayna waa marxalada xigtow wa minkum waxaa idinka mid a man cid baa idinka mida yutawafaa la oobsanayo min qablu horaan maraaxishan la soo sheegay ka hor qolo la oobsanaya idinku jirta oon sooba gaadhayninba ama caruurnimadii ama aan soo gaadhayninba maalan yani adaygii aan soo gaadhaynin iyo dhallinyaronimadii ama aan soo gaadhaynin duqnimadii wahaakada walitabluguu facala dalika alla saasuu yeelay muxuu saa u yeelayoo maraaxishaa idiin marinaya litabluguu inaad gaadhaan daraaddeed ajalan muddo oo musaman la magacaabayo alla agtii laga magacaabay muddadaa inaad gaadhaan daraaddeed buu rabbi saa u yeelay walacallakum tacqiluuna iyo si aad wax u fahantaanood inaad caqli yeelataan daraaddeed lacalladu bimacnaa tacliiliyadii ka dhig walacallakum tacqiluuna likay tacqiluuna iyo si aad caqli u yeelataanoo wax u kala garataan macna oo adwaarta iyo maraaxisha laydin marinayo inaad ilaahay tawxiidkiisa ku fahantaan awoodiisa ku garataan yani aad ku caqliyaysataan sidaa daraadeed baa loo yeelay huwa alle alladii midka weeye yuxyii wax nooleeya oo wayumiitu wax dila faidaa goortii qadaa uu xukumo amran arrin markuu xukumo fainamaa yaquulu wuxuu dhihi uun lahu arrinkaa wuxuu ku dhihi kun ahow fayakuunu markaasuu ahaanay alam tara miyaadan arkaynin nebi maxamedow ila aladiina kuwii miyaadan arkaynin yujaadiluuna dooday fii aayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisa dhexeeda ku dooday annaa sideeba yusrafuuna loo jeedinaya aladiina kuwii miyaadan arkaynin kadabuu beeniyey bilkitaabi kitaabkii beeniyey wa bimaa shayna beeniyey arsalnaa aan dirnay bihi maaga rusulana rusushannadi aan la dirnay fa sawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan id waqti bay ogaan doonaan alaqlaalu katiinadihii iyo wasalaasilu silsiladihii fii acnaaqihim luqumahooda dhexeeda ay ku sugan yihiin yusxabuuna xaalo la jiidaya filxamiimi biyo kulul dhexdooda xaalo lagu jiiday uma kadibna yusjaruuna xaalo la hurinaya ama yusjaruuna waa la hurini fi nnaari naarta dhexeeda lagu hurinaya uma kadibna qiila waxaa la odhan lahum iyaga waxaa lagu dhihi ayna aawey maa shaygii kuntum aad ahaydeen tushrikuuna kuwa la wadaajiya alle la wadaajiya min duuni illahi alle ka sokow kuwaad ugu sharig yeeli jirteen alle ka sokow awa qaaluu waxay markaa dhaheen dalluu way lumeen cannaa xagganaga way naga lumeen bal iskaba dhaaf lam naku maanaan ahayn nadcu kuwa caabuda min qablu horaan shay-an waxba kuwa caabuda maanaan ahayn kadalika sidaasoo kale ayuu yudilu llahu alla u lumiyaa alkaafiriina gaalada saasuu rabbi u lumiyaa subxana wa tacala miyaadan arkaynin bala nabiga sal lay waslam oyna kuu muuqanin oodan fiirinaynin kuwa ilaahay aayaadkiisa ku doodaya iska murmaya sida loo leexinayo see loo leexinaya fa annaa yusrafuuna seebaa xaqa looga leexinayaayo looga jeedinaya waa la yaab xaqii waa cadyahay xujajkiisii waa muuqdaan yani waxa weye sidii qorax barqin joogta oo kaleeto wey yani fii raabiicati nahaar qorax meesha aad joogta oo kaleeto wey xaqa xujajkiisu waa iska muuqdaan haddana ayadoo saa ay tahay bal sida looga jeedinahayo ee looga duwahayo arag waa wax la yaab law wax la yaab law macnaha fa annaa yusrafuun waa kuwee miyaadan arkaynin aladiina kadabuu aladiinadu ila aladiinada hore bedelkata kuwii miyaadan arkaynin ilaahay aayaadkii ilahay kitaab kutubtiisa beeniyey bilkitaabi kitaabkii beeniyey kitaabku qur-aankana waa noqon karaa jinsi in laga wado kutubtii oo dhanna laga wadana waa dhici karaa kuwa kutubta ilaahay beeniyey iyo rususha waxaan la soo dirnay oo hadyigii iyo hanuunkay la yimaadeen ilan kitaabka lala soo diray rususha hadyi ka guda weyn bay wateen rasuulkeennoo kale salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kitaabka qur-aankana waa loo soo dhiyey kitaabka qur-aankaa mid la mida oo axaadiistiisii ana nabiga sal lay slam waa wati alaa inii uutiitu lkitaaba wa milahu macahu wa bimaa arsalnaa bihi rusulana rususha waxaan la soo dirnay oo kitaabka aan ahayni waa hadyigay wata way macna kuwa beeninayaay way ogaan daawna doonaan rabbiga subxana wa tacala fasawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan yani waxaan ay samaynayaan iyo beenintani natiijada ka dhalata iyo abaalkeeda dib bay ka ogaan doonaan goormay ogaan doonaan id waqti bay ogaan doonaan waa xilli waxay ogaan doonaan tala fara ka baxday oo mindi-uus ku tagtay oo aan dabaqabasho jirin oo aan yacni wax weyne haba yaraatee wax aad arrintaada aadan tala ku lahayn xilligaasay ogaan doonaan waa marka katiinadaha iyo silsiladaha luqunta loo gelin doono id ilaqlaalu fii acnaaqihim wasalaasil silsilado iyo katiinado ayaa luqumaha loo gelinayaa iyagoo gacmahoodii iyo luquntii laysku xidhayo macna kadibna ayagoo saa u katiinadaysanoo u xidxidhan ayaa la jiidayaa oo waxaa lagu jiidayaa biyo kulul dhexdoodaa lagu jiidaya fi lxamiim xamiimku waa biyaha kulka ka gaadhay heerka ugu dambeeya ka gaadhay macna kadibna ayagoo biyaha kulul lagu dhex jiidayo ayaa naarta gudaheeda lagu hurinaya oo shidaal baba laga dhigaya shidaalkii iyo qoryihii naarta lagu shidi lahaabay ba noqonayaan macna markay halkaa ku jiraan baa waxaa lagu odhanayaa waa lagu jeesjeesay waa lagu jeesjeesaya oo qalbigaa laga dilaya ila jirkoodu markuu saa u cadabaya iyo ruuxdoodiiba waxaa loogu darayaa haddana in lagu jeesjeeso oo la yidhahda aynamaa kuntum tushrikuuna min duuni illah aaway kuwaas adduunka markaad joogteen rabbi aad wax ugu darteen oo la wadaajiseen alle ku soko waye dhagaxyaantii iyo awliyadii iyo yani waxa weeye malaa'igtii iyo yani makhluuqaadkii ilaahay aad wax ugu darteen aaw markaasaa waxay odhanayaan dalluu cana waa naga lumeen saan ugu talagashanay oo isula hayn meeshanay wax qaban doonaan nimankii waaban weynayba meelay ka baxeen maraduusha dalluu cana weynay markaasay haddana hadalkii dib ugu noqdeen waxay idhahdeen bal lam nakun nadcuu min qablu shay-an bal iskaba dhaafe waxba maanaan caabudi jirin hadalkaasi laba macnaba waa ixtimaali karaa inay inkirayaan cibaadadii shirkigoodii adduunka inay inkirayaan oy leeyihiin allow keligaa umaan ku caabudi jirnay oo mama jirinba wax kalena caabudi jirnay oo markaa dee been bay sheegaya wallahi rabbina maa kunaa mushrikiinadii aan soo marnay oo kale wa mushrikiinba maan anahay indha adayg indha adaygaasa isla soo taagaya macnaha waa ixtimaali karaa macnaha labaad ee u ixtimaali kara waxa weeye in la yidhaahdo bal lam nakun nadcuu min qablu shay-an waxay ka wadaan adduunka markaan joognay waxbaan moodayna laakiin waxay soo baxeen waxa waxba ahayn waxba ma ah saan ugu talagashanayn iyo siday noqdeen waa kaafiya kala dheeri yani waa adigoo yidhi oo kaleeto hebel yani waa ku talagashanaayo inuu wax yahay baan moodahay laakiin ila ninku waxba maba ahaba ila wax jiraba ma ah saasoo kale way noqon kartaayo macnaha waxa weeye waxay marka ay ogaadeen oo xaqiiqo isu dul taageen waxay ka filahayeen wax jiraba inuusan ahayn saas macnaha aladiina kuwa alam tara miyaadan arkaynin ila aladiina kuwa xaggooda yujaadiluuna doodaya fii aayaati illahi ilahay aayadihiisa dhexdooda ku doodaya annaa sideeba yusrafuuna loo jeedinaya xaqa looga jeedinaya aladiina kuwii xaggooda miyaadan arkaynin kadabuu beeniyey bilkitaabi kitaabka beeniyey iyo wabimaa shayga arsalnaa aan dirnay bihi isaga rusulnaan rusushannada aan la dirnay fasawfa dib dambay yaclamuuna ka ogaan fasawfa yaclamuuna dibbay ka ogaan doonaan abaalkooda iyo waxay la kulmaan id waqti bay ogaan doonaan alaglaalu katiinadihii fii acnaaqihim luqumahooda dhexooda ay ku sugan yihiin iyo wsalaasilu iyo silsiladihiiba silsilada iyo katiinada oo markay luquntooda ku sugan yihiin yusxabuuna xaalo la jiidayo fi lxamiimi biyaha kulul dhexdooda xaalo lagu jiiday uma kadibna yusjaruuna waa la hurini fi naari naarta dhexeedaa lagu hurinaya iyagiibaa shidaal u noqonaya cadaabkiiyo naarta u noqonaya macnaha uma kadibna qiila waxaa la dhihi lahum iyaga waxaa lagu yidhi ayna aaway maa shaygii kuntum aad ahaydeen tushrikuuna kuwa shariig yeela min duuni illahi alla kasako kuwii aad ilaahay la wadaajin jirteen aawa qaaluu waxay yidhahdeen dalluu way lumeen cannaa xagganag bal iskama dhaafa lam nakun maanan ahayn nadcu kuwa caabuda oo barya min qablu horaan adduunkii weeye shay-an shayba maanan caabudi jirin wax jiraba ilan maaha waxaan caabudi jirnay ama maehe inkiraabni kadalika sidaasoo kale yudilu llahu alla u lumiyaa alkaafiriina kaafiriinta sidaasoo kale ilahay u lumiyaa subxana watacala kuwaasi say u lumeen baa gaalada meel xun loo mariyaa loo lumiya dalikum kiinaasi sidaas iyo arrimaha lasoo sheegay sameeyey maya dalikum kiinaasi dalikum kiina oo lumintaa iyo cadaabkaasiya bimaa shay sababtii buu ahaaday kuntum aad ahaydeen tafraxuuna kuwa farxa fi lardi dhulka dhexdiisa ama bimaa kuntum bikawnikum ahaanshihiina sababtiibuu ahaaday aad ahaydeen tafraxuuna kuwa farxa fi lardi dhulka dhexdiisa bigayri lxaqi xaq la-aan iyo xaqdarra aad ugu farxi jirteen iyo wabimaa kuntum iyo ahaanshihiina sababtii ayuu ku ahaaday aad ahaydeen tamraxuuna kuwa qooqa oo dhulka dhexdiisa ku qooqa idkhuluu gala marka abwaaba jahanamo jahanamo iridaheeda gala khaalijiina xaalaatiin kuwa ku waaraya fiiha jahanamo dhexdeed fabi'sa waxaa baas lahaaday matwa almutakabiriina kuwii iskibrin jiray ee isla weynaa yacni makaanu nagaadigooda matwa makaanu nagaadigood meesha ay ku nagaanayaan oy ku waarayaan oo jahanamo ah midaasaa baas lahaatay fasbir sabir nabi maxamedow ina wacd allahi alla yaboohiisa kuwaa cadaabkooda uu yaboohay xaqun xaqun fa imaa nuriyannaka haddaan ku tusno bacda aladii kii qaarkii naciduhum aan u yaboohayn aw amase natawafayannaka haddaan ku oodsanno intaanaan ku tusin fa ilaynaa xagga nagaa yurjacuuna loo celinaya laba gooraba waxaa la leeyahay cadaabkaas iyo baadiyeyntaa gaalada la baadiyey sababto macnaheedu waxay ahayd baa laleeyahay farxii aad dhulka ku farxi jirteen xaqdarro aad ugu farxi jirteen faraxa maxaa laga wadaa macnaha faraxa ruuxu hadduu shay wanaagsan ku farxo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa ama mubaax ah ceeb male eqaabilo kama timaado layskumana qabsado laakiin faraxan lagu haystaay waa farax macaasidii ilaahay ay ku farxeen rususha la dagaalankoodii bay ku farxeen waxay ku farxeen xoolahoodii iyo dadkii raacsanaa iyo madaxnimadoodii iyo kursigoodii bay ku farxeen farxaas weeye midka lagu haysto wa bimaa kuntum tamraxuuna maraxana waxaa la yidhahdaa sida ay mujaahid iyo ku fasirayaan bimacna albatar walashar baa la yidhahda bimacnaa waxa weeyaan waa qooq kibirkii iyo qooqii iyo farxii aad baatilka ku farxdeen kaas baa sabab u ahaa luminta la lumiyey iyo cadaabkii ciqaabta la mariyey labadaba saas macna marka ruuxa muuminka waxaa la doonayaa inuu khayrkiiyo wanaaggiiyo mubaaxaadka ha ku farxo mushkilo male haddana farxaasi waxaa la doonayaa inuusan xaddiisa dhaafinin oo uusan ka dhalanin wuxuusan ilahay raalli ka ahayn subxana wa tacala saas oo macnaha kibirka iyo badarka iyo maraxa iyo waxyaalahaasoo dhan ba macnaha la diday waxaa lagu yidhi marka naarta jahanama iridaheeda gaal xaalaad ku waaraysa meel la galo waxa ugu xun oo weliba lagu nagaado waa naarta jahanamow fa bi'sa matwa lmutakabiriin sabir baa la leeyahy nabiga sal alay slam waxaa dhib lagu geysanaya dacaayadda iyo dagaalka iyo aflagaadada iyo jeseeska iyo dhibka lagugu hayo sabir adkaysaanilay alla yaboohiisa uu yaboohay kuwan cadaabkooda uu yaboohay iyo inuu ka argoosanaya waa arrin xaqa waa arrin imaanaysa haddaan ku tusno kii aan u yaboohnay qaarkii oo ah cadaabka cadaabka aan u yaboohnay een ugu hanjabayno qaar ka mid a haddaan ku tusno adoo arkaya aan ku ridno iyo haddii aanu ku oofsanno oo annagoo cadaabkii aan cadaamin aan ku sii qaadno laba goorada fa ilaynaa yurjacuuna xagga naga loo soo celinaya haddii lagu tusana lagu tus haddii lagu sii qaado intaan la cadaabinna macnaheedu maaha inay saa ku fakanayaan xagga nagay u soo noqonayaan markaana mid walba abaalkiisaa la marin doonaa way macna marka adiga waxba ha isku dhibin adiga waxba ha isku dhibin inaad aragto cadowgaagiiyo kuwii kula dagaalamayay inaad indhaha saarto kuwii qabowsato cadaabkiiyo ciqaabta la marinaya taa waxba ha isku taxallujin taahun ilahay u taala subxana watacaala ma adoo nool buu cadaabi ma markaad ka tagto cadaabka marin doonaa ma aakharu ugu dibdhigi doonaa hawshaas hawl ilahay u taala subxana wataala saasaa laleeyahy dalikum kiinaas oo cadaabka iyo baariyeyntii bimaa kuntum ahaanshihiina sababteed bay ahaatay maada mastariicdi tafraxuuna kuwa farxa aad ahaydeen fi lardi dhulka dhexdiisa kuwa ku farxa bikayri lxaqi xaq la-aan aad ku farxi jirteen xaq darra wey macna wa bimaa kuntum iyo ahaanshihiina sababtii tamraxuuna kuwa qooqa aad ahaydeen idkhuluu gala abwaaba jahanamo jahanamo iridaheeda gala khaalidiina xaal aadsiin kuwa ku waaraya fiiha jahanamo dhexdeed fa biisa waxaa baas lahaaday matwa lmutakabiriina kuwii kibray kuwii iskibriye isweyneeyey kuwaasi makaanu nagaadidooda meeshay ku nagaanayaanee ku waarayaan ayaa baas lahaaday waa jahaname fasbir sabir nabi maxamedow ina wacd allah alla yaboohiisu gaalada uu yabohayo hanjabaadiisu xaqun xaq weeye faima nuriyanaka haddaan ku tusno bacda aladii kii qaarki cadaabkii qaar ka mid naciiduhum aan u yaboohayn aw amase natawaffayanaka haddaan ku oofsanno cadaabkaa qaarkii annagoon ku ridin maxaa qaar nooyi maxaa yeelay adduunka si kastoo loo cadaabo oo loo ciqaabaayo cadaabkoodii looma dhammaystirin waa un qaar ka mid a cadaabka loogu talagalay macna aw amase natawaffayanaka haddaan ku oofsanno oon ku sii qaadno annagoon cadaabkooda ku tusin fa ilaynaa xagganaga ayaa yurjacuuna loo soo celinaya ilaa wa ilaaba abaalkooda in la maryo wey walaqad arsalnaa xaqiiqiya waan dirnay rusulan rusul baan dirnay min qablika hortaa hortaa baanu rusul badan dirnay minhum waxaa ka mida rusushaas man qaar baa ka mida qasasnaa aan qisoonnay calayka korkaaga aan kaaga qisoonnay wa minhum waxaa ka mida man qaar lam naqsus aanaan qisoonin calayka korkaaga aanaan kaaga qisoonin wamaa kaana ma ahaanin lirasuulin rasuul uma ahaaninoo uma habboona an ya'tii inuu la yimaado biaayatin aayad iyo mucjizo ila biidni illah idan ilahay inuu kula yimaado mooye fa idaa goortii jaaa uu yimaado amrullahi alla amarkiisu markuu yimaado oo arrinka qiyaamada ah qudiya waa la kala xukumiy dadka dhexdoodaa la kala xukumayaa bilxaqi cadaalad iyo xaq baa lagu kala xukumaya wa khasira waxaana khasaaray hunaalika halkaa hunaalika halkaa ama hunaalika waktigaas waxaa khasaaray almubtiluuna kuwii baailka u saaxiibka ahaa baailka wata allahu alle alladii midka wayajacala yeela lakum idinka jacala abuurayde lakum idinka idiin abuuray alancaama xoolaha idiin abuuray litarkabuu si aad u fuushaan minhaa qaar ka mid a wa minhaa qaar ka mida xag wa minhaa qaar ka midana ta'kuluna waad cunaysaa walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa xoolaha dhexdooda manaaficu manaafacaad manaafacaad kaleto iyo walitabluguu inaad gaadhaan calayhaa xoolaha korkooda inaad ku gaadhaan xaajatan dan oo fii suduurikum laabihiina ku sugan laabtiina dhexdeeda ku sugan oo qalbigiina ku jirta wa calayhaa xoolaha korkooda iyo wa calalfulki iyo doomaha korkoodana tuxmaluuna laydinku xambaaraa alla subxana watacaala rasuul badan ayuu diray nebi maxamed hortii salawatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidkaas rusushaas qaarna waa qaar nebiga looga qisooday oo arrimahooda wax looga sheegay sida shan iyo labaatanka rasuul ee qur-aanku sheegay oo kaleto ha ama magacoodii baa la sheegay ama faahfaahin dheerabaa laga bixiyey ummadahoodii iyaga wixii dhex maray qaal ka mida rususha ilaahay soo dirayna nebi maxamed sal alay wasalam loogamama warraminba faahfaahin lagama siin loogama qisoonin rusushu marka waa farabadan yahi rusushu tiradoodu ma yara rasuulkana waxaa ka sugan sal lay wasalam rusushii ilaahay soo diray waxay ahaayeen saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul bay ahayd ambiyaduna waxay ahaayeen boqol yani boqol iyo labaatan iyo afar kun bay ahayd boqol iyo labaatan iyo afar kun waa nebiyada rusushuna waxay ahaayeen saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul bay waa xadiis saxiix sheekh albani caleyh raxmatullahi uu silsilada saxiixada ku saxiixinayo rususha faraha badan shan iyo labaatan baa qur-aanku sheegay inta kale waxay soo gelayaan wa minhum man lam naqsus calayk kuwa aanaan kaaga qisoonina waa jira oo warkoodaba aan lagu sheegin nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh rusushaa faraha badan rasuul ma uma ahaanin inuu mucjizo la yimaado idan ilaah inuu kula yimaado mooye intaa rusul la soo dirayay rasuul mucjizo la yimid ma jiro ilaa ilaahay inuu soo siiyo oo idmo mooye isagu jeefkiisa kalama imaan karo adiga maxay kuuleeyihiin marka ilaa wa ilaaba mucjiza loo keena mucjizaadka ilah baa bixiya subxana wa tacala saasayna weligeed soo ahaan jirto rasuul walbo mucjizo la yimid idan ilaahay buu kula yimid ilahay baa usoo dhiibay subxana wa tacala saas mas'alada mucjizadu marka mas'alo lagugu xujeeye maaha mas'ale ay macangeg ahaan kuugu xidhaanna maaha mas'ale ay ku tacalluqaanna maba haba macna ilahay bay gacantiisa ku jirtaa subxana wa tacala amarka ilahay markuu yimaado amarkaasi waa qiyaamada waa la kala xukumi doonaa khalqiga ama rususha iyo ummadahooda ama khalqiga guud ahaanba xaq iyo cadaalad baa lagu kala xukumi doonaa halkaas ama waktigaana kuwa khasaaraya waa kuwa baailka wata wey dadka baailka u saaxiibka ah dhaqanka baailka ah iyo caqiidada baailka iyo akhlaaqda baailka iyo jidka baailka kuwa baailka wata kuwa way kuwa khasaaray macna siduu rabbi subxaana wa tacala aayad kale ku yidhi wayawma taquumu saacatu yowmaidin yakhsaru lmubtiluun maalinta qiyaamadu ay istaagto maalinkaasay kuwii baatilka oo saaxiibkaa khasaareen bu rabbilahi subxana wa tacaala alla subxaana wa tacaala waa midka idiin abuuray xoolaha nicmooyinka laydinka laydinacna aayad ka ah baa layna tusaya nicmooyinka alla xoolaha ayuu idiin abuuray nicmooleyda waa adhiga iyo geel iyo lodhaba manaafacaadkaad ku qabtaan maxaa laydinku abuuray inaad fuushaan oo gaadiid ka dhigataan qaar ka mid min hada tabciidiyaad ka dhigata ama ibtidaa'iya minta labada minba qaar ka mida waad fuulaysaan qaar ka mida hilibkoodaad cunaysaan qaarka waxaa kalood ku qabtaan manaafacaad intaa dheeraadana waad qabtaan waad ku qabtaan walakum fiiha manaaficu manaafacaadka oo caanahoodii baad cabaysaan waa manaafacaad yani dhogortoodii baad intifacsanaysaan xaragoodii baad intifacsanaysaan guryo ka dhisanaysaan ama gogol ka dhiganaysaan waxaa ka mida subagii aad kala baxayseen waxaa ka mida maala jamal walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna waxiina tasraxuun waa qurux markay foofayaan iyo markay soo carrabayaan galabtiiba qurux baa idinku sugan manafacaad fara badan oo kale waa ku qabtaa way macna iyo dantiinna inaad ku gaadhaan daraaddeed laabtiinna danta ku jirta inaad ku gaadhaan oo ah macnaha inaad qaadataan waad ku dhaansanaysaan waad ku guuraysaan alaabbaad saaranaysaan waa geelii wey khaasatan saas way macna kadib baa waxaa la yidhi geelaas iyo doomaha korkooda laydinku xambaaraa ibni aadamku waa cajiib waa makhluuqa makhluuqaadka dhulka ku nool waa makhluuqa markuu dan leeyahay makhluuqaad kale dantiisa ku gaadho wey baladu arag shimbiraha hadda maalan hadday ay dan leeyihiin ma waxay fuulaan bay leeyihin waa inay iyadu ay buufo orodo soo gudato wey xayawaanaadkaas nool ee nala nool mid walba dantiisa wuxuu u fuula malehe isagaa gaadha laakiin bini aadamka ilaahay baa karaamiyey subxana wa tacala walaqad karamnaa banii aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxri waa makhluuqa dhulka jooga ee dantiisa ku gaadha makhluuqaad kale haddaad badda maraysana waxaa fuuli macnaha dooniya marka haddaad dhulka joogtana geelaasaa la fuuli jiray waa safiinatu saxraa gadaal dambana dee waxyaalahan baaba dib ka yimido yani waxa weeyaan oo baabuurtan iyo waxyaalahan kaa faraha badan ayaaba dib ka yimid macnaha walaqad arsalnaa xaqiiqiya waan dirnay rusulan rusul baanu dirnay min qabli ka hortaa minna waxaa ka mid a rusushaasi man baa ka mid a kuwo ayaa ka mid a qasasnaa aan qisoonaa calayka korkaaga wa minna waxaa ka mid a man kuwo ayaa ka mida lam naqsus aanaan qisoonin calayka korkaaga aanaan kaga qisoon wamaa kaana macaha min rasuulin rasuul uma aqanin rusushaa ka mida an yatiya inuu la yimaado biaayatin mucjize inuu la yimaado ila biidni illahi iidanka ilahay inuu kula yimaado mooye faidaa goorti jaaa uu yimaado amrullah amarka ilahay oo qiyaamada iyo markuu yimaado qudiya waa la kala xukumay waa la kala xukumi doona baa laga wadaa ay bayna annaasi khalqiga dhexdooda waa la kala xukumay bilxaqi cadaalad baa lagu kala xukumay iyo xaq wa khasira waxaana khasaaray hunaalika waqtiga waxaa khasaaray almubtiluuna kuwii baailka u saaxiibkaa baailka watay allahu alla alladi idinka wey jacala yeela lakum idinka alancaama jacaladan bimacnaa khalaqow jacalada qur-aanku saddex macno u isticmaala jacala bimacnaa tii labada mafcuul qaadanaysay oo bimacnaa sayara ah jacala bimacnaa khalaqah iyo jacala bimacnaa ictaqadah wajacaluu lmalaaikata aladiina hum cibaad raxmaani inaasan bimacnaa ictiqaad wey saas wey mana bimacnaa ictiqaad wey jacaladanna waa midii macnaha khalaqa ahay allahu alla alladii midka wey jacala abuuray lakum idinka alancaama xoolaha idiin abuuray wey muxuu idinku abuuray litarkabuu inaad fuushaan daraaddeed minhaa qaarkood inaad abuurtaan inaad fuushaan oo tabciidiyo laga dhiga minta wa minhaa qaar ka midana ta'kuluuna waad cunaysaan walakum waxaa idin sugnaaday fiiha xoolaha dhexdooda waxaa idinku sugnaaday manaaficu manaafacaad kaloon inta ahayn walitabliquu iyo inaad gaadhaan daraaddeed calayha ancaamta korkeeda inaad ku gaadhaan xaajatan dan dantaasoo fii suduurikum laabihiina dhexdooda ku sugan qalbiga idinku jirta macnaha saas way macnaha yacni ma ganacsibaa ma geediba ma dhaanba yani waxa weeye ma ma ma hawlo kalead kusoo gudanaysaa ma kusoo guursanaysaa xaajatan fii suduurikum maxay tahay dantaas waa badan tahay dano saas mana wa calayha ancaamta korkeeda xoolaha korkooda iyo wacalalfulki iyo doomaha korkooda ayaa tuxmaluuna laydinku xambaaraa wayuriikum alla wuu idin tusi aayaatii aayadihiisu idin tusay wuu idin tusaa rabbi subxaana watacaala aayaatii aayadihiisa ayuu idin tusaa fa aya aayaati illah aayadaha ilaahay teebaad tunkiruuna inkiraysaan afalam yasiiruu miyayna soconayn fi lardi dhulka dhexdiisa miyayna ku soconayn oo fayanduruu ayna ay fiiriyaan kayfa sideebay kaana ahaatay kaana ahaaday ahaatay caaqibatu aladiina kuwa cidhibtooda min qablihim iyaga ka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen kuwa iyaga ka horreeyey aktara kuwa badan minhum kuwan xaggooda way ka badnaayeen wa ashadda kuwa aday badan bay ahaayeen quwatan xagga taagta iyo wa aahaaran xagga raadadka fil ardi dhulka dhexdiisa la raadadeeyo famaa aqnaa ma deeqin canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ahayn yagsibuuna kuwa kasbada wixii ay kasbanayeen shaqaysanayeen waxba kama deeqinoo cadaabki ilah waxba ugama taray subxana wa tacaala falamaa goortii jaatum ay u timid rusuluhum rusushoodii markay u timid bilbayinaati mucjizooyinkii cadcaddaa markay ula yimaadeen farixuu way farxeen bimaa shaygii bay ku farxeen cindahum agtooda ahaa oo min alcilmi cilmiga ah xoogaagii agtooda yaallabay ku farxeen waxaaqa waxaana ku degay bihim iyaga waxaa ku degay maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa ku jeesteesta bihi isaga alla subxaana wa tacaala aayaadkiisuu idin tusaya sanuriihim aayaatina fi laafaaq jihooyinka haddaad fiirisaan ilaahay aayaadkiisii baa dhooban naftiinna haddaad fiirisaanna aayaad ilaahay baa buuxa haddaad kutubtuu soo dejiya fiirisaanna aayaad ilaahay baa tifka ah marka aayaadka ilaahay ee kawniga ah iyo kuwa tansiiliga uu soo dejiyey labadaba wuu idin tusiye fa aya aayaatiillaahi tunkiruuna aayaadka ilaahay teebaad diidantihin mideedaad diidaysa bal sheega teedaad leedihiin aayad maaha oo mucjize ma ah oo astaan alla kutusaysa ma ah ama aad diinkirsan tihiinoo ilaahay inuusan lahayn aad aad sheegaysaanood leedihin ilahay kama soo jeedo waa midee sheega magacaaba ma jirto way macana ayb miyayna soconin dhulka dhexdiisa war dhulka dhexdiisa miyaynan soconin oo ay siiriyaan bal kuwii ka horreeyey waxay ku dambeeyeen ilaahay subxaana wa tacala bini aadamka wuxuu wuxuu barayaa inuu ka faa'iidaysto muxiidka uu ku dhex noolyahy mar rabo bini aadamkan ilaahay caqliga uu siiyey uu karaameeyey maskaxdii iyo caqligii iyo garashadii la siiyey intuu meel ku qufulo in layska hogaansado oo layska kaawato oo sidii xoolo oo kaleeto inta macna waxa weeyaan yani hogaan lagugu xidho haddana weliba faruurta laga xidho in layska kaawato maaha waxan aad ku dhex nooshahay oo wada cajiibkaana inaad ka dhex joogto un maha haafil iska ahaato bal socda oo waxaad fiirisaan bal taariikhdii dib u ego ummadihii idinka horrey bal waxay ku dambeeyaan fiiriya kuwan kibirsan ee isla weyne maalinba way joogaan maalinkii nebi maxamedna way joogaan maantana way joogaan kuwa xoogaaga adduunyadooda iyo kursiga iyo yani waxaway awoodda iyo dhaqaalaha iyo ay cajab gelisay war bal kuwii idinka horreeyey fiiriya way idinka badnaayeen xagga taagta iyo awooddana way idinkaga adkaayeen raadkay ka tageen oo dhulka kaga tageenna way idinkaga adkaayeen oo maxay raadkay ka tageen u ah wixii dhismooyina maxaa masaaniica maxaa gurye ah maxaa beera ah maxaa aahaar ah wixii ay ka tageenna way idinkaga adkaayeen haddana sidaa ay ahaayeen waa la tirtiray waxba uma tarin wixii ay ahaayeeno hayeen oo dhan markay ilaahay ciqaabtiisii ku timid waxay qabatay ma jirto maxaa dhismaa maxaa warshadaa maxaa awooda maxaa militaria maxaa yani waxa weyaan maaragtay yani teknolojiyaa maxaa horumar ah waxba uma tarin wax alla waxay qabatay ma jirto ilahay cadaabkiisa markumi subxana wataala waa la dhaabiyey rususii markay u timid oo ay mucjizaadki ula yimaadeen farixuu bimaa cindahum min alcilmi waxay ku farxeen wixii agtooda ay helay oo cilmi ah ayadaa tasiirkeeda dhowr ayadaa tasiirka dhowr tasiir baa ku jira tasiir waxa weeye in la yidhaahdo waxay ku farxeen markii aayaadkii iyo mucjizaadkii rususha waday loo keenay maynan qaadanine waxay ku farxeen intay diideen ba waxay ku farxeen cilmigii agtooda yaallay oo cilmigaasi muxuu noqon karaa cilmigaa wuxuu noqon karaa wixii ay diin u haysteen oo shubuhaad shubuhaadkii baatilka ahaa ee ay diinta u haysteen tiibay ku farxeen rususha bayinaadkay la yimaadeenoo waa diideen oo hadday shubuhaad yihiin maxaa cilmi loogu magacaabay cilmi ma ahe waxaa cilmi loogu magacaabay ama tahakuman ayagaa lagu jeesjeesay ama waxaa loogu magacaabay say iyagu ictiqaadinayaan idan iyagaa cilmi u haysta macno waa macnahaas ama wuxuu noqonayaa cilmiga in laga wado oo isla macnaha laftiisa cilmiga in laga wado cilmigii adduunyada markay rusushii ula timid mucjizaadkii iyo aayaadkii cadcaddaa waxay intay diideenba waxay ku gaabsadeen ay ku farxeen cilmigii adduunyada ay haysteen yaclamuuna daahiran min alxayaati dunyaa cilmigaa adduunyaay ku gaabsadeen tii rusushu la timid iyo waxyigiina waa diideen oo macnaha waxa weeye aqoontay ulahaayeen beeraha aqoontay ulahaayeen warshadaha aqoontii wax soo saarka aqoontii teknolojiyada iyo horumarka taasay ku gaabsadeenoo waxay yidhahdeen waxaan uga baahannahay maba jira bayinaadkan rususha wadaan maxaa yeelay annagaa naqaana adduunyada horumar iyo xabaaro iyo waxyaalahan cajiibkaa baanu naqaanaa maxaan uga baahannahay kitaab xaggu ka yimid ma rabno waxay ku farxeen intii adduunyada haysteen macnaha waa macnahaas wey macna macnahaas iyo kii hore way isleeyihiin cilmiga haddiisaa la yidhaha macno labaadoo zabakshari uu sheegaya ayaa jira kaa horan baynu ku gaabsanayna macnaha waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uuna waxaa ku jees wixii ay ku jeesjeesi jireen ayaana ku habsaday ama hareereeyey oo oo macnaha waxaa laga wadaa rusushii iyo aayaadkay ku jeesjeesayeen jeesjeeska abaalgudkii ka dhashay oo cadaab ilaahay ah ayaa ku degay oo hareereeyey saasaa laga wada macna ayb afalam yasiir wa mid wa yuriikum alla uu idin tusaya aayaatii aayadihiisa ayuu idin tusaya aayadaha ilaahay ku tusaya kamaala qudratii wa waxdaaniyatihi ee fa aya aayaatiillahi ilaahay aayadihiisa teedaa tunkiruuna inkirsantihiin oo diidaysaan afalam yasiiruu miyaynaan soconin afalam yasiiruu miyayna soconaynin fi lardi dhulka dhexdiisa miyayna soconayn oo fa yanduruu ayna ay fiiriyaan kayfa sidaba kaana ahaaday caaqibat ladiina kuwa cidhibtooda min qablihim iyaga ka horreysay ku dambaysay arrintooda say ku dambaysay kaanuu waxay waa ka arrinkooda kaanuu waxay ahaayeen kuwa iyaga ka horreeyay aktaro kuwa ka badan minhum ayaga way ka badnaayeen wa ashadda kuwa adayg badan bay ahaayeen quwatan xagga taagta iyo wa aahaaran xagga raadadka fil ardi dhulka dhexdiisa la raadeeyo raadka dhulka lagaga taranfaya waa marka lagu la baabao waxyaalahii aad ka tagto ama dhismooyin ah ama macnaha horumar ah ama yani waxyaalahaasa laga wada raadadkay dhulka kaga tageenna ayagaa ka cadkaa kuwan sidaa ay tahay haddana famaa adnaa ma deeqin oo ma tarin xaggu canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yagsibuuna kuwa kasbadaayay xaggooda wuxuu ka taray oo u taray ma jir cadaab ilaahay kama deeqinoo markuu ku yimid waxba kama difaacin wey macnaha falamaa goortii jaa-atum ay u timid rusuluhum rusushoodii markay u timid bilbayinaati mucjizooyinkii aayadihii cadcaddaa markay ula yimaadeen farixuu way farxeen bimaa shaygii bay ku farxeen cindahum agtooda ahaa oo min alcilmi cilmiga adduunyaa ama shubahaadkoodii ay diinta ka dhiganayeen bay ku farxeen tii rusushu la yimaadeen xaqahaydna waa diideen waa sida hadda taallo qolyahan maadada iyo adduunyada iyo la raaciyey oo gaalada iyo kuwa gaala raaca ah oo aqoontan maadiga ee adduunyada iyo muuqaaladeeda wax weyn ay la tahay markii kutubta ilaahay iyo waxyigii iyo rasuulka hadyigiisii iyo marka loo keeno dadka u keenana way yasaan kitaabka ilaahay aayaadkiisii iyo nebiga dhaxalkiisiina waa yasaan waxaa la weyn alqaabtan iyo adduunyada wuxuu ku leeyahy waa brofesor matalan dhakhtar ah diin iyo waxay ka hadlaysa wax weyn lama ah waa injineer soos wuxuu ku leeyahay maaragtay maanta combyuutar iyo caalam iyo satellite iyo adduunkii oo dhan iyo war waxbaa tegay buu kuleeyahy sheekhow cilmi ag sanaduu yaallaa waxaanaad sheegaysa kitaabkan iyo waxaanaad akhriyaysa waa wax laga soo tegay buu kuleeyahy farixuu bimaa cindahum min alcilmi waay waxoogaagii agtooda yaalleen waxbaba ahayn ayay ku farxeen ka sidaas ahee brofesorka haddaad ku tidhahdo war ilaahay ma taqaana jidkeesa loo maraa ma garanayo saas man wuxuu u baahanya markaa inaad uga bilowdo alif ba ta sa g inaad uga bilowdo waa brofesor hadegow ilaahay iyo wixii ku saabsanaya aakharana alif ba looga bilaabo u baahanya aw cilmi yahay marka cilmi kownkan iyo cajaa'ibtiisa iyo cidda ka dambaysa iyo nolosha soo socota iyo marba hadduusan waxba ka warahaynin war combyuutar baan samayn aqaana ama furfuri aqaana ama waxbaa waxbama farixuu bimaa cindahu min alcilmi wax weyni ma ah cilmi waa kaa xagga ilahay ka yimi subxana wa tacaala saas mana waxaaqa waxaa degay bihim iyaga waxaa ku degay maa kaanuu jazaa ma xaaqa bihim maa kaanuu ay jazaau maa kaanuu shay abaalkii baa ku degay kaanuu ay hayeen bihi isaga yastahziuuna kuwa ku jeesees falamaa goortay ra-ow ay arkeen ba'sanaa baaskanagii markay arkeen cadaabkii cadaabkii adduunya markuu ku yimid qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa waan rumaynay billaahi alla ayaan rumaynay waxdahu keligii wa kafarnaa waan kufrinay bimaa shaygii kunnaa aan ahayn bihi isaga mushrikiina kuwa alla la wadaaji falam yakun ma ahaanin markaa yanfacuhum kii anfacay iimaanuhum iimaankoodii kuwa uu anfacay mayna noqonin lamaa goortii ra-ow ay arkeen ba'sanaa baaskanaga markay arkeen iimaankay la yimaadeeni mid anfacay ma noqonin sunnat allah sanna alla waa jideeyey sunnat allahi jidkii alle allatii sunnadaasoo qad khalad tagtay fii cibaadii addoommadiisa dhexdooda ku tagtay waa khasira waxaa khasaaray hunaalika waqtigaas alkaafiruuna gaaladii waa khasaartay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeya rabbi ay markii baasku yimid baaskaasi waxaa laga wadaa cadaabkii adduunyada lagu baabi'inayay cadaabkii adduunyadu markuu ku yimid ummadihii baa waxay yidhaahdeen allaanu rumaynay keligii wixii isaga ka soo hadheen aanu la wadaajin jirnayna waan ku kufrinay asnaamtii iyo wixii aan cabudi jirnayba maanta ku kufrinay keligii baan rumaysanay waa goormo markaa ay rumaynayaan waa mar cadaabkii ku bilowday cadaabkii markay arkeen bay warkaa yidhahdeen oo tawxiidkii qireen oo shirkigii diideen rabbi wuxuu ilahi subxaana wa tacaala markaasoo kale iimaanku waxba ma anfaco iimaankooda xilligaa ay la yimaadeen waa iimaanu idiraarin waltijaa baa la yidhahda iimaanu iljaain wadiraar walaysa biiimaani ikhtiyaar xaalatul ikhtiyaarood adigu doorashada leedahay iimaankiisaa wax tara laakiin arrintu markay dhinacyaha intay kaa marto khatar aad gasho oo wakhtigii soo dhammaado iimaankaasoo kale wax kasoo qaadma ma anficin taana waa jidkii ilaahay oo ummadihii ka horreeya ku tegay wey ummadii hore saasay ahayd ummad markuu cadaabkii ku yimid iimaankoodii wax u taray hal ummad baa jirta waa ummadee qowmu yunus waa kaan soo mar qolo kaloo jirta male ummadihii kaleo dhan jidkaasa loo umariye macnaha halkaas waxaa ku khasaaray gaalaa ku khasaartay oo cadaabka ilaahay adduunye markuu yimaado kuwa khasaaray waa gaalada wa khasira hunaalika almubtiluunana waxay ku saabsanay waa aakharo wa khasira hunaalika alkaafiruunana waxay ku saabsan tahay cadaabka adduunye markuu yimaado wey macnaha saas weyaan falamaa goortii ra'aw ay arkeen ba'sana baaskanadii markay arkeen cadaabkii adduunyada qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa waan rumaynay billaahi alla ayaan rumaynay waxdahu keligii wa kafarnaa waan kufrinay bimaa shaygii kunnaa aan wahayn bihi isaga mushrikiina kuwa la wadaajiyey asnaantiiyo wixii aan wadan jirnoo dhan maanta daadinay keligii baan maanta wadanna waan rumaysana falam yaku ma ahaanin yanfacuhum kuwa uu anfacay iimaanuhum iimaankoodii kuwa uu anfacaya mayna noqonin iimaanka xilligaa ay la yimaadeen muusan anficin lamaa goortii ay rumeeyeen ra-ow ay arkeen ba'sana baaskanada ay arkeen iimaanka xilligaa ay la yimaadeen mid anfaca ma noqonin sunnat allah alla dariiqadiisii iyo jidkiisii allatii midaasoo qad khalad tagtay fii cibaadihi addoommadiisii hore dhexdooda ku tagtay oo maxay tahay dariiqadaa iyo jidkaasi xilliga cadaabku yimaaday inaan iimaanka la iska aqbalin saas macna wakhasira waxaana khasaaray hunaalika waqtiga cadaabku yimid ama hunaalika halkaa cadaabku yimid waxaa ku khasaaray alkaafiruuna gaaladii yani diiday rususha iyo xaqa diiday hada wabilahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi saxbi wasallam